ciise khaan oo ay hadda da'diisu tahay laba iyo soddon jir ayaa lugtiisa waayey muddo hadda laga joogo shan iyo labaatan sano xilli uu ku sii jeeday iskuulka waxa uu ku istaagay miino lagu aasay degmada bajuur ee waqooyi galbeed ee bakistan oo ka mid ah degmooyinka kulaala xadka afghanistan waxa uu sheegay in dhacdadaasi ay gebi ahaanba beddeshay noloshiisa ardaydii aan isku fasalka ahayn iskuulka hadda waa dhakhaatiir mucallimiin iyo xirfadlayaal kale waxbarashadii ayaan ka tegey maadaama aanan si fudud ku gaari karaynin xilligaasi iskuulka miinooyinka ku jira xadka u dhexeeya bakistan iyo afghanistan waxay u badan yihiin kuwo halkaasi lagu aasay intii uu socday dagaalkii midooda sofiyeetka ee afghanistan kaas oo dhammaaday sannadka kun iyo sagaal boqol siddeetan iyo sagaalkii dowladda ayaase sheegaysa in labaatankii sano ee lasoo dhaafay ay kooxo maleeshiyaad ah halkaasi ku aaseen miinooyin ka badan kuwii xilligii sofiyeetka asad khan waxa uu dhiganayay fasalka sagaalaad ee iskuulka degmada khaybar markii uu si xun ugu dhaawacmay qarax muddo hadda laga joogo saddex iyo toban sano labadayda lugood ayaan ku waayey markii uu tuuladeenna ku qarxay hoobiye halkaasi looga tegey markii hore waxbarashada waan wadi waayey muddo saddex sano ah laakiin dib ayaan iskuulka ugu laabtay xilli roobeedyada ayaanan awoodin inaan iskuulka gaadho in kasta oo aanan lahayn xog rasmi ah haddana dhegaysi dacwo oo la xidhiiray miinooyinka oo sannadka labada kun koob iyo labaatankii ka dhacay maxkamadda sare ee bashawaar ayaa lagu sheegay in gobolka ay qabaa'ilku maamulaan ee koonfurta wasiiristaan oo keliya ay muddo sannado ah gudahood ka qarxeen boqol toddobaatan iyo siddeed miino qaraxyadaasi ayaa gallaaftay nolosha in ka badan siddeed boqol oo ruux saraakiisha guddiga laanqeyrta cas ee caalamiga ah ayaa sheegay in ay kaalmooyin dhaqaale u fidiyeen qaar ka mid ah dadka ay halkaasi ku saamaysay miinada waxay kaloo sheegeen inay bilaabeen hindisayaal ay sare ugu qaadayaan wacyiga dadka ee halistii miinooyinka iyo sidii ay u muujin lahaayeen taxadar waxaan bulshada deegaanka ka wacyigelinaa miinooyinka aasan iyo walxaha halista ah ee aanan weli qarxin ee ku jira deegaanka dadaalkeenna ayaa diiradda saaraya wacyigelinta innaga oo kula dardaaranna carruurta iyo dumarka in aysan u dhowaan waxyaabahan khatarta ah iyo in aysan guryaha keenin laakiin dhibanayaasha miinada sida ciise khaan ayaa u baahan taageero dhaqaale si ay noloshooda u maareeyaan dhibanayaasha waxbartay waa in shaqo la siiyaa waa in ay si bilaash ah ku helaan lugaha macmalka ah sidoo kale waa in meelaha miinaysan laga nadiifiyaa qaraxyada si aysan innaga oo kale dhibano u noqon carruurta iyo dumarka dowladda iyo saraakiisha militariga ayaa sheegay inay sare u qaadeen dadaalada ay miinooyinka uga saarayaan deegaanada khaybar bakhtuun khawa